macalin xuseen cabdulaahi maamulka shirkada baska ee legend ugu horeyn waxaad faahfaahin naga siisaa waxaa nagu maqaala habeenkii xalay ahayd in wadada isku xirto muingi iyo nairobi inta udhexeysa inuu baska shirkadiina mid kamid ah uu ku rogmaday ama uu ku gadoomay bal khasaaraha inta uu la egyahay iyo sababta keentay in baskaasi uu gadoomo bismillahi raxmaaniraxiim xalay dacdada markay dhaceysay aniga waxaan saarnaa gaarigii ka baxay oo jeer ilaahay amarkiis anigoo howleyga shaqada iskaga jiro iyo dhacdada xalay ay soo baxday sida runtii meesha iyada markay waxaa dhacayeen gaariga kuma aanan jirin laakiin marka iyada waxaan marayay mayl udhexayso abaasweyne iyo laba boqol laxdooda marka sidaa darteed xiriir fara badan aan sameynay aniga ahaantaydarka branch manager ahaan waan isku dayay inaan la xiriiro dadka ee maaragtaye shaqaalaha ku wada gaariga midka darawalka ha noqdo kondhota ha noqdo daanboy ha noqdo asee wax u dhaceen bal haddii aada faahfaahin naga siiso dhaawac inuu jiro dhimasho inay jirto wallahi anigoo horta dhaawac saddex gabdhood oo weliba maamooyin aniga aan garanaya oo macruuf ah oo weliba reewajeera qadiima oo weliba maaragtaye dadka ganacsado oo maaragtaye dharka iyo waxyaabaha ka ganacsado yaa jira gabdho iyo maamooyin sidaa darteed dhimasho haddii la dhahaa halkaa waxaa ku nafbaxday gabar yar oo aan ku qiyaasnay da-deeda maaragtaye toban sano inay jirto ilaa iyo udhexayn toban sano ilaa iyo siddeed sano inta udhexayso aabaheed ayaaba dhabta ku hayay gabadha iidaheed hataa gabadha waxaa lee xaqiijiyey ee aabaheed maaragtaye laga soo wariyey gabadha gabadh isbitaal laga keenay aheed kenyatta hosbital xanuun ay maaragtaye isbitaal ugu jirtay ilaahay aa soo caafiyey marka waay soo noqonayso reerkeeda usoo noqonayso waa la soo waday aabaheeda soo waday hataa aabaheed darawalkii iyo macalminajaradii kasoo baxday magaalada nairobi marka ay duqa la xiriireen wuxuu dhahay aniga asbaabta say ku dhacday ma sheegi kari gabadhii dhabta ii saaran umaan ogaa gabadhii meel ay ku fanintay meel ay ka baxday aanan ogeen yaa iyadoo meydkeeda unbaa xadana lagu warsiiyey markaas alxamdulilah eeladii gabadha maaragtaye ilaahay sabar iimaan allah naga hooseeyo eelada gabadhii iyo maaragtahay duqaa eeladii la dhashay nairobi ay ka imaadeen isla xalay masirkeeda meydka waa la soo qaaday walaalow maaragtahay ma ahan ma jiraan se sida maarata wax loo bubuuniyo dhaawac sahlan mise dhaawac culus dhaawac kulli waa dareemi kartaa baska wuxuu ku gadoomay maaragtahay oo shilka uu kaga dhacay maaragtahay uu meesha iyada shilka kaga dhacay waa meeshaan cananaaska oo maarata markii daka laga soo baxo waxaana sababay dhaawaca maaragtahay baska inuu saa iyada qadarta ay ku dhacdo waxaa sababa u aheed roob ayaa halkaas ka da-ayay meeshaas waa meel maaragtahay slibary badan badan ma aha baska ugu horreeyo meeshaas ku dhaca basaska gaarida iyo nairobi isaga dhex guusha sida maaragtahay basaska faraha badan oo gaaridii ujar gaaridii nairobi isaga dhex guusha kuwa fara badan saa camal slibary seedta ay ku qabsatay hataa basaska wajaar ka shaqeeya naftirkooda oo hadda kambinaashaad aan isla shaqeyna naftirkooda hadda kuwa musiibo noocaas camal meeshaas iyada waa ku qabsatay marka waa meel maaragtahay sababa haddii roob uu da-o meesha iyada ay slibary ay leedahay oo gaariga markaan darawalka aab uu gaarigu kusoo celiyay xataa maaragtahay xadka controolka uu ka bixi karo maxaa yeelay meesha waa meel down oo degan dega waana meel sliita badan haddii meesha iyada roob uu kugu do-o waa meesha inta udhexaysa cananaaska iyo maaragtahay meesha jikinka doorada lagu hagaajiyo maaragtahay warshada doorada maaragtahay lagu wadanka kenya meesha iyada lagu qoro oo maaragtahay lagu kala safriyo waxaa xalay ilaa iyo waqti dambe baraha bulshada laisla dhex marayay in dadkii qaar saarnaa baska xitaa jirkooda la la-yahay ama boodigooda qeyb ka mid a lala-yahay sabab dhacday shilka awadii arrinkaasi maxaa ka jiro wallahi ina arrinka ayada waa arrin maaragtahay dhacdo la yaab leh waaye dad islaam sheeganaya oo muslimnima sheeganaya oo maaragtahay handana baraha bulshada ku faafinaya arrimo aada iyo aada u xun dadka islaamka sida caadadu ah waxaan maqli jiray amaba anaga caadada inuu aheed maaragtaay aanan kasoo gaarnay diinteenna suubano islaamka dhacdo hadday dhacdo ama walaalka hadday ku dhacdo ama ada hadday kugu dhacdo waxaan maqli jiray maaragtaay qul inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun in la dhaha unbaa ihaan jirtay maaha laakiin dhacdada dhacda oo musiibada qadaraada ilaahay qudratul rabbaani ku dhacda in maaragtaay la bumbuuniyo been laga sheego waxaan jirin la sheego fasahaad la sheego boodin iyo jiri dadkii maaragtaay dadkii ku jiray baska yani maaragtaay waa wax maaragtaay maskaxda aan la gelaynin dad damiir leh ama islaamnima sheeganayo waxay ku hadli karin waayo dadka xalay waxay soo qoreen fasahaadka faraha badan ay soo qoreen waxaa ka mid ah in dadkii gaariga saarnaa jirkooda lalaayahay maxaa yeelay weligeed maaragtaay been kuwa hadda ka hore laga sheegay been waa sheegi jiray laakiin weligey anoo galangalana maaragtay sidaa darteed gaariga waa dareen kartaa inta ruuxu saaran hadduu gaari dhacay maaha diyaarad maaha gaarigan gaari diyaaradu hawa hawada socod dul maraayo oo maaragtay dadkii iyo wixii oo dhan hawada ku baabeen la dhihi kara maaha waxyaabaha xalay dhacay aniga naftirkeyga ani aan la yaabanahay aniga haddaan aan ku hadlayo waxaan taaganahay meeshii dhacdada xalay ay ka dhacday gaarigii xalay aan la socday waa ka degay gaarigii meesha waa ka qaadnay gaarigii police stationkaan geynay darawalkii iyo macalin taniboogii macalin shaqaalihii dhan xal habeenimo lix saacaa la qaaday dadkii dhaawac ahaay qaarna waxaa loo qaaday isbitaalka adintaa saddex qof laba qof oo ugu darneed oo maaragtahay oo dhibka uu isbuurashada kulli waa gaari waad ogaan kartaa gaari hadduu laami ku dhaco dadka gaariga saaranna ay gaariga maaragtahay uu buuxo oo nin walba kursigiisa uu ku fadhiyo waad ogaan kartaa nin walba kursigii uu ku fadhiyo kuma fadhinayo waa isbuuranaya sidaa darteed isbuurashadii darteed dhaawac ka soo gaaray maamooyin iyo gabdha saddex ah sida lii xaqiijiyey ilaa iyo laba gabdhood oo nairobi ayaana loo qaaday intaasaa xaqiiqada haddaan ku hayaa dhaawacooda wax hadda dhaawac oo halisa ma jiro may wax dhaawac halis waa tahay aad aad baad umahadsan tahay sida xale warka loo sheegay waa sida waa si aanan maaragtahay diinta islaamkan aan waafaqsanayn islaamnimadan aan waafaqsanayn dadka maaragtahay arrimaha ubuurinaya ama arrimaha xalay aan ka naxnay